fatariiru raqabatin oon mumina ku jirin saa hadday ku soo aroori lahayd waxaa waajib ahaan lahayd in ilaaqa loogu camalfalo oo see loogu camalfalayaa raqabada waxaa soo gudagelayaa nidhi kaafiradii iyo mu'minadii labkii iyo dhajigii tii midab lahayd iyo tii kale kulli way soo gudagelayaan cumuumka in loogu camalfalo oo ruuxa tii uu la yimaadaba xugunkii ay ka gudayso oy kafaaro u noqon karto sidaa loogu camalfalaa waajib ilaa laga helo daliil qaydaya daliil qaydaya haddii la helo oo ama xadiisa ama aayad kale ah oo meel kale ku soo arooray markaa kadib kaa ay qay ku qayday baa markaasi lagu camalfalaya qaydkaa marka lagu camalfali oo ilaaqii hore lagu socon maayo fatariiru raqabatin muminatin mar hadday soo aroorto kaafirada haddaad xorayso kafaaradii kaama dhece waxba ma tarin maxaa yeele qayd baa soo arooray mulaqii marka waa lasoo xidhay oo xukunkii waxaa lagu soo xidhay mulaqa ilaaqiisii qayb kamida lagu soo xidhay oo ah qaybta muminada qaybtii kaafirada marka waa baxday waa baxday waa meesha macnaha waxa weeyaan yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad hadday mulaq iyo muqayad soo wada arooraan mulaqa waxaa lagu xambaarayaa muqayad oo muqayadkaa lagu camalfalayaa mulaqa ujeedadii shaaricu ka lahaana waxaa laga dhigayaa muqayadka laftiisa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayadi meesha laga yahay haddiise laakiin uusan muqayad soo aroorin qayd hadduusan soo aroorin ilaaqiisii waa marka lagu camalfalay ilaaqiisii ayaa lagu camalfalay ayb waidaa warada nafsun muطlaqun wa nafsun muqayadun wajaba taqyiid lmuطlaqi bihi in kaana alxukmu waaxida wailaa cumila bikuli waaxidin calaa maa warada calayhi min iطlaaqin aw taqyiid waidaa warada hadduu soo arooro nafsun nas hadduu soo arooro nafkaasoo muطlaqun mid la sii daayey ah iyo wa nafsu naf kale muqayadun oo wajaba waxaa waajiba taqyiidu lmuطlaqi kii yani waxa weeyaan aan seetada lahayn in la seeteeyo bihi bilmuqayadi kii seetaysnaa in lagu seeteeyo yacni kii xidhnaa ayaa kii aan xidhnayn lagu xidhaya kii aan xidhnayn baa lasoo xidhi oo waxaa lagu soo xidhaya oo lagu khaas yeelayaa kii xidhnaa ee macnaha waxa weeyaan goonida ahaa in kaana hadduu yahay se wey alxukm xukumkii waaxidan hadduu yahay labada nas xukumkay faa'iideynayaan hadduu mid yahay ousan iskhilaafin wailaa haddii kale oo labada nas uu xukumku iskhilaafo xukumka labada nas ay faa'iideynayaan midna mutlaqaya midna muqayadkaya haddii xukumku iskhilaafo lagu camalfalay bikulli waaxidin mid kastooo labada nas ka mid a calaa maa warada calayhi sidaa uu ku soo arooraa loogu camalfali oo min ilaaqin aw taqyiidin ah midkaa ilaaqa kusoo aroon ilaaqiisa loo dayn kan taqiidka kusoo aroon taqiidkiisa loogu calfali waa haddii xukunkay faa'iideynayeen uu isgara maro masalada masaladu sheekhu wuu duuduubay waxoogaa tafsiil yar haddaan gelino afar mid ka midaa ka imaan kara afar mid ka mida ayaa ka imaan kara labada nas ee soo arooray ee midna mutlaqa yahay midna muqayadka yahay in sababka keenay iyo xukumku uu isku mid yahay waa suurada koobaad yacni itixaadu asababi waalxukmi xukumka iyo sababku inay isku mid noqdaan talabaadii waxa weeyaan in ay xukumkay faa'iideynayaan uu isku mid noqdo laakiin sababku iskhilaafo ta afraadi waxa weeye ta saddexaad waxa weeyaan in xukumku uu iskhilaafo sababkuse isku mid noqdo si hadda cagsigeed way macna yacni xukumkaa iskhilaafay sababkiina isku mid buu noqday sii horena waxay ahayd xukumkaa midoobay sababkuna waa iskhilaafay ta ugu dambaysa waxa weeyaan in sababkii iyo xukumkiiba iskhilaafaan labadoodiiba isdaba maraan yacni waa laba soo kale horjeeda iyo laba udhaxaysa wey xukumkii iyo sababku inay isku mid noqdaan xukumkii iyo sababkuba inay isdaba maraan labadaa daraf bay kala joogaan labana waa udhaxaysa labana waa udhaxaysa oo sababkiibaa iskhilaafi xukunki waa isku mid noqon xukunkii waa isku mid noqon sababki waa iskhilaaf afartaas suuraa ka soo baxay afartaas suuro midda hore oo ah markii sababkii xukumka keenay iyo xukumkii labada nas ay isku mid noqdaan mutlaqa muqayadkaa lagu xidhay yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad taas waa bilijmaac waa laisku waafaqsan taas laislama jiidana midii ugu dambaysay iyaduna darafka kale ka soo jeeday oo ah markii sababka iyo xukumku labaduba iskhilaafaan ayadana bilijmaac mutlaq iyo muqayadka laysku xambaari maayo iyadoo dhanka kale kasoo xukumkana dhan kale kasoo jeeda labadan kale ee dhexda ku jira weyaan labada laysku khilaafsanya marka mid waxa weeyaan markii xukumku isku mid noqdo sababkuna iskhilaafo sababkuna iskhilaafo sheekhu marka wuxuu raacsan yahay culimada qeybta odhanaysa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad waa xaaladda xukumku uu iswaafaqo oo uu mid noqdo sababkuna iskhilaafo waa laisku khilaafsan yahay laakiin sheekhu wuxuu raacsan yahay qolyaha odhanaya waa laisku xambaari mutlaq iyo muqayad xaaladda kale oo ah xukumku markuu isdaba maro iskhilaafo oo laba xukum ay naskii labadii nas kala faa'iideeyaan laakiin sababku isku mid noqdo sababku isku mid noqdo xaaladaa iyada ah waxaa loo badan yahay in aan mutlaqa iyo muqayadka laysku xambaarayn macnaha waxay noqonaysaa mid laysku xambaarayo bilijmaac mid laysku xambaarayo cala araajix mid aan laysku xambaaraynin bilijmaac mid aan laysku xambaaraynin cala araajix saas macnaha noqonaysa misaale haddaan ka bixino si ay u caddaadaan suwarkaas yani inta darsiga ka laaban sheekhu intaa unbuu sheegi doonaa intaas ayuu weli uu soo gaabiyey buu sheegi doonaa marka aan misaalina markaa kadib aan dulmarno insha allahu tacala suurada hore oo ah mutlaqa naska mutlaqa iyo muqayadku markay xukunka iyo sababkaba iska mid ka noqdaan xukunkii iyo sababkiiba isku mid bay ka noqdeen waxaa lagu misaaliyaa ilaahi subxaana wa tacaala markuu ka warramayey dhaxalka wuxuu meel ku yidhi min bacdi wasiyatin dhaxalkii waxaa la qaybinayaa min bacdi wasiyatin tuusuuna bihaa aw daynin yacni markii dardaaranka la bixiyo dayntana la bixiyo kadib ayaa dhaxalkii la qaybinayaa saasay aayadda tii daynta waxaa dardaaranka marka dardaaranka la bixinaya in la bixiyo ay waajibka tahay oo dhaxalka qaydintiisa laga hormarinayahay aayaddu waxba kuma xidhin marka ama dardaaran dadka dhaxal kale dhibaya ha noqdo ama midaan dhibaynin ha noqdo meel kaleo isla aayaadkaasa ilaahi subxaana wa tacala marka waa ka ku odhanaya min bacdi wasiyatin yuusaa biha hayra mudaarin wasiyatan min allah hayra mudaarin wasiyatan min allah yacni waxa weeyaan dhaxalkii waxaa la qaydinayaa daynta iyo dardaaranka markii la bixiyo kadib dardaarankaasi waa inuusan ahayn mid dhibaya dadkii dhaxalka lahaa qaydkaasay ku xidha aayadda dambe aayaddii hore laakiin dardaaranka la bixinaya waxba kuma xidhin wax qayda miyay ku xidhay waxba miyay ku xidhay ayb aan u imaana marka aayadda hore sababka keenay xukumka horta muxuu yahay xukumku wuxuu yahay wujuubu taqdiimi alwasiyati waddayni cala alirsi ama cala almiiraas ama calaa taqdiimi tarika yacni waajib waxaa waajib noqonaya dayntii iyo macnaha waxa weeyaan dardaarankii in laga hormariyo qaybinta xoolaha dhaxalka xukumku waa kaas aayadda dambana isla xukumkii unbay faa'idaynaysaa sooma min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynan aw daynin ayri ayra mudaarin hayra mudaarin wasiyatan min allah isla xukumkii unbay faa'idaynaysaa iyadun yacni in daynta iyo dardaaranka laga hormariyo qaybta dhaxalka xukumku marka waa isku mid sababka xukumka keenayna muxuu yahay yacni waxa weeyaan waa mowt geeri iyo dhaxal meesha yimid wey labada aayadoodba sababku waa isku mid xukumkuna waa isku mid oo waa wujuubu taqdiimi dayni waalwasiyati calaa taqdiimi tariq xukumkii isku mid buu noqday yacni waxa weeyaan sababkiina isku mid buu noqday xukumka keenay laakiin labada aayadood midna waa mutlaq midna waa muqayad hunaa bilijmaac yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad natiijada soo baxaysana waxay noqonaysaa in aan dardaaranka la bixin karaynin marba hadduu dadka warasada ee dhaxal kale uu dhib ku keenayo oo dhib wuxuu ku keenayaa markuu sulud ka badan yahay sulud markuu ka badan yahay saddex meelood meel xoolihii uu ruuxu ka dhintay hadduu dardaarankiisu ka badan yahay waa mudaru in iyagu ogola taasay marka natiijadu imaanaysaa ilaaqii hore aayadda hore aayadda dambe macnaha taqyiidkeedii baa marka lagu xihay taasi waa midda maxaa yeele sababkii iyo macnaha waxa weeyaan xukunkiiba waa isku mid misaallo kalena way jiraan laakiin kaa aan iskaga gaabsana ayb misaalka labaad ama misalada labaad waxay ahayd markii ay xukunkii uu mid noqdo sababku laakiin iskhilaaf xukunkii mid buu noqday labada nase midna mulaqaya midna muqayadkaya xukumka ay faa'iideynayaan waa mid sababka laakiin xukumka keenay baa kala jirta waxaa lagu misaaliyaa aayaadka ku soo arooray labadii aayadood ee ku soo arooray qoorta xoraynteed saddex aayadood wey aayadii waxa weeyaan waa dihaar ninku markuu haweenaydiis yidhaahdo dhabarka hooyada baad iga tahay ama hooyada baad igala mid waa dihaar waxaa ku laazimaya taxriiru raqaba suurat lmujaadala ka adag mu'mino laguma xidhin waa mulaq soo ma sidoo kaleeto yemiinka dhaarta markii laga hadlay ilahi subxaana watacaala laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum markii laga hadlayey ruuxa dhaarta galay isagana waxyaalaha ku laazimaya waxaa ka mid a taxriiru raqaba si uu kafaaro macnaha waxa dhaarta uga kafaarta aayadda macnaha aakhirkeedaa sheegtay aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba waa ka ilahi subxana watacala odhanay soo ma midda saddexaadi waxa weeyaan ruuxii ruux muslima gaf ku dila oo masaladii hadda aan sheegayne yani waxa weeyaan waman yaqtul mu'mina khaطa'an fataxriiru raqaba mu'mina labadaa hore marka mu'minad laguma xidhina waa muطlaq soo ma middan dambana mu'minad baa lagu xidhay qoorta la xoreynaya soo ma aha saddex nas oo labana muطlaq yihiin midna uu yahay muqayad uu yahay xukumku waa mid asbaabtuse waa iskhilaafsan xukumku waa mid oo waa wujuubu taxriiri raqaba qoor xoraynteed ayaa waajibaysa oo saddexdiiba faa'iideeya oo ruuxa ku waajibay laakiin sababka xukumka keenay weliba saddexdooduba kafaaro wey saddexdooduba waa kafaaro midna waa kafaaratu lyamiin midna waa kafaaratu dihaar midna waa kafaaratu lqatl saddexda sabab baa laakiin kala jirta oo midna sababkeedu waxa weyaan waa qatli ruux mu'mina khada loo dilay midna sababkeedu waa dihaar midna sababkeedu waa yemiin soo sababki ma kala tegin marka xukunkiina isku mid buu noqdo waa taxriiru raqaba xaaladda waa xaaladda laisku khilaafsanya yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad am laa waa masalada sheekhu uu marayo wuxuu waafaqsan yahay in mutlaqa muqayadka lagu xambaaro sidaa daraaddeed garanay kii wax dilay ee ruuxa muslimkaa degilay isaga mu'minad baa lagu qayday isagu mu'minad waxaan ilma xoran karo qolada laisku khilaafsanya waxa wey ninkii dhaarta galay dhaartiisana ku dambaabay inuu kafaaro guudtana doonayay aayaddu mu'minad kuma darin ta kale ma lagu qaydaya oo marka mu'minad miyuu xoraynaya mise gaal xataa wuu xorayn karaa mu'minad buu xoraynaya qolada odhanaysa waa lagu qayday qolada odhanaysa lagu qaydi maayana gaal xataa wuu xorayn karaa bay soo lama fahmi ayib midda kaleeto ee iyaduna dihaarka ninkii haweenaydiisa dihaaray qoor inuu xoreeyaa laga doonaya si uu kafaaro gudo kafaaro gudashadaas uu kafaaro gudanayo marka aayaddu mu'minad kuma darin laakiin tii oo qatliga ayaa mu'minad ku daran ma lagu xidhayaa oo xukumka maadaama ay xukumka isku mid ka yihiin isagana mu'minad uun xore miyaa la odhanayaa mise gaal xataa waa xorayn kara qolada odhanaysa waa laysku xambaari mu'minad unbuu xorayn karaa bay qolada odhanaysa laysku xambaari maayo yacni gaal xataa wuu xoran karaa bay sidaasi waadix sooma masalada waa laisku khilaafsan lakiin sheekheenna wuxuu mari doonaa in macnaha waxa weeyaan qolada odhanaysa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad qoladaasu mari doonaa macnaha ayib midda saddexaad oo ah xukumka inuu iskhilaafo sababkuna uu mid noqdo soo saas maa sababku mid noqdo xukumkuna iskhilaafo suuradaa iyadaa oo aan nidhi sida loo badan yahay inaan laisku xambaaraynin misaalkeedu waxa weeye dihaarka uu imow dihaarka ayaa iyadana misaalkeeda dihaarka ilahi subxaana wa tacala markuu ka hadlaya fi suurati almujaadala waxa uu yidhi ruuxii mudaahirka ahaa ee haweenaydiisa dihaaray saddex baa laga doonaya kow fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaassaa dalikum tuucaduuna bihi wallahu bima tacmaluuna khabiir faman lam yajid fasiyaamu shahrayni متتابعين من قبل أن يتماسميه فمن لم يستطيع فيدعم ستين مسكينا وكذا مركا أفضل سببكو صدح حكم بهورت ماشي يعني حكم وحويان وجوب تحرير الرقبة كو حكمنا وحويان وجوب إطعام الستين مسكينا حكمنا كصدحان وحويان وجوب صيام شهرين متتابعين صدح حكمون صدح لحكم بهال السبب يعني هل كالصواب كان وحوي هاي الظهار صواب كواد كميد وظهار ما يصدح هذا حكم من نقيد بوطا انت كلنا موطا من كتبت وتكوي من قبل أن يتماسى مثل وتوي من قبل أن يتماسى يعني تحرير الرقبة موضة صلاة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى صيام كوات يا تحرير كوات يا لبضو وات لبضو هراوات لبضو هراوات تحرير الرقبة هي الصيام كل لبضو وحي وتان قورتا in yani looga baahan yahay inuu xoreeyo oo macnaha wa kafaarada gudaayay inay tahay intuusan haweenta taabanin intuusan haweenta taabanin waa inuu kafaaro guda laakiin midda ugu dambayso oo siyaam midda ugu dambayso ee dhacaamka ah ayadu kumayna xidhin qaydka ah min qabli an yatamaasa maysan ku xidhin qaydku maysan xidhin ee waxay uun tidhi un yani waxa weeye lixdan miskiin ha quudiyo goormuu quudin ma isagoon quudinin buu haweentiisa u galmoon karaa markaa kadib buu macnaha waxa weye bixinaya mise intuusan u galmoonin waa inuu bixiyo labadii hore waxay aayaddu faa'iidaysay oy ku xidhay intuusan u galmoonin waa inuu bixiyo laakiin middan iyada waa la sii daayey ma qaydna min qabli an yatamaasaa kuma qaydna ayib su-aashu waxay tahay marka middan dambe ma labadii horaa lagala mid dhigi oo lagu xidhi oo lagu qaydi mise waa laiska sii dayn oo hadduu macnaha cunto bixinayo hadduu doonana marka hore ha u galmoodo dib ha ka bixiyo ama marka hore ha bixiyaan la odhani mise labadii horaa lagala mid dhigiyo waxaa la dhihi ilaa uu bixiyo yuusan u galmoonin sida raajixa waxa weeyaan inaan la isku xambaaraynin saasay qolyo far badan u badan yihin jumhuur saasay u badan yihin sababkiibaa mid noqday xukunkiina waa iskhilaafay laa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayadi cala khilaafin fiihi sida iyadana masalada dambe إن شاء الله تعالى ذلك أنت وغل أبن وأنت من الدينين ثانينا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن سوغني وعن كل احترني جلالات الألفاظ بحثنا حسني خاصة قيسة مطلقة هي مقيد كان كده حسني وعن فوق عيني عند قول المؤلف وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا حلقة فوق عيني وقال مركة وحن هذا الكشوة دوبين هاي faahfaahin buu u baahan yahay waxaan idhi mutlaqa iyo muqayadka markay soo arooraan oo dadkiina noogu dambeeyey kaga hadalay haddii nasku mutlaqa iyo mid muqayada uu soo arooro tafsiil baa la gelinaya afar qaybood baa inaga u qaybinay in sababka xukumkaa keenay iyo xukumka labada nas ay faadinayaan ay isku mid noqdaan sababka iyo xukunka labadooda waxaynu ku misaalinay aayaadkii dhaxalka ayib ee wasiyada ka hadlayay waxaana nidhi suuradaasoo kaleeto mutlaqa iyo muqayadka waa laysku xambaarayaa bilijmaac suurada labaadi waxay ahayd inuu xukunku mid noqdo oo xukunka labada nas uu midoobo laakiin sababku iskhilaafo suurada waxaan kusoo misaalinay yacni kafaaratu dihaar iyo kafaaratu alqatli iyo kafaaratu alyamiin saddex sababood oo hal xugum wadaagay xukumkaasoo wujuubu taxriiri raqaba suurada waxaan idhi waa suuro mukhtalaf ah laakiin sheekhu wuxuu mari doonaa in iyadana mutlaqa iyo muqayadka laisku xambaarayo suuradii saddexaadi waxay ahayd in sababku midoobo xukumkuna iskhilaafo waxaan kusoo misaalinay iyadana dihaarka kasaaradiisa saddex mid ayaa laga dhigay ama soom baa laga dhigay ama cisqi baa laga dhigay ama icaam baa laga dhigay laba waa la qayday oo yacni qabla tamaasi intuusan haweenta u tegin baa lagu qaydin midna lama qaydin marka xog sababka keenay kulligood waa dihaar axkaamtiina way iskhilaaftay ma laysku xambaaraya ma laysku xambaari maayo waxaa loo badanya inaan laisku xambaarin mar hadduu xukumkii iskhilaafay sheekhuna saas umari doonaa suurada ugu dambaysa inoo laabnay saddexdooda xusuusin bayga suurada ugu dambaysa wax weeyaan in sababkii iyo xukumkii labaduba iskhilaafaan xukumkuna waa labada nas isku xugumna ma faa'iideynayaan sababka labada laba sabab oo kala gedisan baana labada xugum kala keenay waxaa lagu misaaliyaa ilaahi subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay aayaat alwuduu wamsaxuu maxay aayaddii qur-aanka idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi gacmaha dhaqa ilaa laga gaadhayo suxulka maraafiqdaa lagu qayday markii laga hadlayey xaditaanka iyo xukumka ka laasimayo gacangoynta ah wuxuu ilaahi subxaana wa tacaala uu yihi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa lama qaydina ma ujeeda yacni gacanta lama odhanin ama ilaa suxulka ama ilaa garabka ama ilaa macnaha waxa weeyaan yacni xumaacumta meella lama sheego aydiyahumaan baa la sheegay baynamaa weysada markii laga hadlayay waxaa la yidhi ila almaraafiqi oo waa la qayday marka waa aayad muqayad ah xugum muqayada iyo xugum mulaqa ma laysku xambaaraya mise laisku ambaari maayo laisku xambaari maayo maxaa yeelay oon laysugu xambaaraynin sababkuna waa iskhilaafsan yahay xukumkuna waa iskhilaafsan yahay sababku waa iskhilaafsan yahayo sababka xugumka goynta keenayna waa xatooyo xukumka kadaata dhaqitaanka ah sababkoo keenayna waa weyso soo sababkiisma khilaafo midna weysaa keentay midna xatooyaa keentay xukumkuna waa iskhilaafsan yahay midna waa wujuubu lqaطci midna waa wujuubu lqusli midna hala gooyeyleeda gacanta midna hala dhaqayleeda xukumkiina isdaba mar sababkii labada xukumkana laba sabab bay kaliyihin suuradaasoo kale laisku xambaari maayo taa macnaheedu waxa weeye gacanta tuugga marka la goynayo lama odhanayo aayatulwuduu baa waxay tidhi ilaa aanqowga gaadhsiiya yani weysadee waxaan ujeedaa ilaa macnaha suxul suxulkaa laga gooye loodhan maayo ee laakiin sida xadiiska nabigu cabdi sal alay waslam waxaa laga goynayaa yani qaybta hore gacanta ayb intaas marka afartaa qaybood buu qaybsamaya afartaa qaybood ayuu qaybsamayaa hadalka sheekhu marka waa duuduuban yahay laba suurana wuu israacin doonaa laba suurana wuu israacin doonaa labada suuro oo xukumku iswaafaqo wuxuu ku dhihi doonaa waa laysku xambaari haddii xukumku isdaba marana laysku xambaari maayo hadalkiis intaas ku gaaban yahay haddii xukumku iswaafaqa laba suuraa soo gudageli oo maxay tahay sababkiina inuu la waafaqo iyo sababkii inuu garab maro hadduu xukumku iskhilaafana ayadana labaa soo gudagelay labadii kalaa soo gudagelay oo ah xukumkiibaa iskhilaafay sababkiina waa iskhilaafay xukumkiibaa iskhilaafay laakiin sababkii baa mid noqday labadaana la isku xambaari mayo kudhihi doona saasuu marka sheekhu kuugu soo gaabiyey waidaa warada nasun nas hadduu soo arooro naskaasoo mutlaqun mutlaq ah yacni sii daysan aan xidhnayn iyo wa nasu nas hadduu soo arooro naskaasoo muqayadun mid la xidhay ah wajaba waxaa waajibaya taqyiidu lmutlaqi kii la sii daayey in la xidho bihi bilmuqayadi lagu xidho in kaana alxukmu xukumkii hadduu yahay wey waaxidan hal mid in kaana alxukmu waaxidan sawaan ikhtalafa asababu aw ittafaqa ee halkaa kugu jirta ama sababku ha iskhilaafo ama inuusan iskhilaafo labadii suure ee marka ugu horreysay baa soo gelaya halkaas wailaa yani in lam yattafiq ilxukmu in lam yakun ilxukmu waaxidan hadduusan xukumku mid ahayn oo xukumku iskhilaafo cumila waa lagu camalfali bikulli waaxidin mid kasta oo labada nas ka mid ah calaa maa warada calayhi sidaa uu kusoo aroora lagu camalfalay oo min iطlaaqin aw taqyiidina macnaa layskuma xambaarayo markaas layskuma xambaarayo labadii suuro ee kalea marka soo gelaysa oo macnaha waxa weeyaan xugumkiibaa iskhilaafay sababkiina waa isla khilaafay xukumkiibaa iskhilaafay laakiin sababkii waa isku mid labadaa suuro laysku xambaari maayo saas sheekhu leeyahay miثaalu ma kana اxukmu fiihi fiihima waaxida yani midka xukumku labada nas ee xukumku uu hal mid yahay misaalkeedu waxa weeye qowluhu tacaala fii kafaarati الظihaar fataxriiru raqabati min qabli an yatamasa wa qowluhu fii kafaarati اlqatli dilka macnaa kafaaradii markuu ka hadlayay fataxriiru raqabati mu'mina maujeeda sidoo kaleeto yemiinta iyadana waa sidoo kale falxukmu xukumku marka waaxidun mid wey wa huwa taxriiru raqaba wey laakiin waxaa iskhilaafsan sababkii baa iskhilaafsan waa laisku xambaaraya marka waxaa min baabi awlaa oo macnaha laga fahmaya haddii uu sababku isku mid noqdo sida aayaadkii yacni mawaariidka ka hadlay oo kaleeto aayaadkii wasiyada falxukmu waaxidu wey wahuwa taxriiru raqaba fayajibu waxaa waajibaya taqyiidu lmutlaqi kii naskii macnaha mutlaq ah in lagu qaydo fii kafaarati ihaari kafaarada ihaarka ah ihaarka kafaaradiisa naskii mutlaqa ahaa ee raqabada mu'minada aan ku qaydin in lagu qaydaa waajib ah bilmuqayadi naskii la qayday fii kafaarati alqatli dilka kafaaradiisa oo mu'mino lagu qayday wayushtaradu waa la shardiyeen markaa aliimaanu iimaankii baa la shardiyeen fi raqabati qoorta la xoraynayo iimaan baa loo shardiyeen fii kulli mid kasta oo minhumaa kafaaratu ihaarka iyo kafaaratu lqatli ka mid kafaaratu lqatligu iyadu weyba wadatee tan kale meesha looga keenay waxa weeyaan taasaa lagu xambaaray saas imaanay wa mihaalu maa laysa alxukmu fiihima waaxidan mihaalu maa shay mihaalkii laysa uusan ahanin alxukmu fiihimaa yani fi nasayn waaxidan uusan ahaanin qawluhu tacaala wاsaariqu wاsaariqatu faqtacuu aydiyahuma wa qowluhu fii aayat siluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafidi faalxukmu mukhtalifun xukunka iskhilaafsan fafi luulaa midda hore oo macnaha waxa weeyaan aayatu yani sariqa ah qafcun weyaan xukunka wa fi haaniyati midda dambana guslun way xukunka falaa tuqayadu luulaa midda hore lagu qeyd maayo bihaaniyati midda labaad bal tabqa waxay ku baaqi ahaani calaa itlaaqihaa bay ku baaqi ahaan waa midda hore wayakuunu alqaطcu goyntuna waxay ahaanaysaa min alkuuci baa laga goynaya kuuc macuum halkaasaa laga goynaya misfal alkafti kafka macnaha waxa weye meesha uu macnaha waxa weye ka kala baxo waalguslu qabayskiina ilalmaraafiq buu ahaanaya mid walba meeshiisaa loo deen marka yani weysadana ilalmaraafiqi baa yaa la dhaqi kanna meeshii nafka kusoo arooraa lagu yani waxa weeyaan iطlaaqa aydiyahumaa ilaaqeedaa loo daynaya ee la odhan maayo halaisku qaydo macnuhu waadix wey waa intaan soo sharaxnay un macna intaan soo sharaxnay marka wamihaalu maa laysa alxukmu fiihimaa waaxidan hadda wuxuu inoo misaaliyay hal suuro oo ah oo ah yani labadii suuro ee xukunku iskhilaafayey suuradii sababkuna la khilaafayey sababkuna iskhilaafayey waxaa iyaduna soo gelaysa suuradii sababku isku mid noqonayey oo ahayd kafaaratu dihaarka iyo axkaamteedii saddexda sababku kafaaratu dihaar weye axkaamtuna waa sawm iyo icaam iyo iyo n taa iyadana midda dambay soo gelaysa maxaa yeele xukunku waa iskhilaafsan yahay walow sababku mid ha noqdo ayib intaas marka ka soo bax mutlaqi iyo muqayad meesha wuxuu ka gelayaa almujmalu wlmubayan ama mubayin almujmalu wlmubayan tacriifu lmujmal waxaa la yidhaahdaa intaanaan gudagelin waxoogaa muqadimo yar baan u samaynayna alfaadda markii macaanida kutusayso macnaha kutusaysa loogu talagalay saddex mid un bay noqon lafdigaasi inuu macno kutusayo macnaha uu kutusayana uu keli ku yahay macno labaad usan kutusayo hal macnuu kutusay macno labaadna sinaba loogama fahmo ma ixtimaali karo laa yaxtamilu ilaa macnan waaxida kaasoo kale waxa yidhaha nas baa la yidhahda annas sida ilaahi subxaana wa tacaala uu ku yidhi oo u yidhi oo kaleeto yani tilka casharatun kaamila